qiimaha la iibiyaa shidaalka iyo naftada ayaa sarukac ballaaran laga dareemaya suuqyada magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan qaar kamida ganacsada iibisa shidaalka ayaa ka warbixiyay sarukaca laga dareemayo suuqyada lagu iibiya shidaalka ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan qiimaha shidaalka ayaa kor u kacay maalmaha ugu dambeeyey magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan marka loo eego qiimihii hore ee la iibin jiray magacayga waa cabdiraxmaan waxaa kamid ahay dhalinyarada iibis shidaalka shidaalka maalmihii u dambeeyey waxaa ku yimid sarawkac aada u ballaaran ayaa ku yimid waxaana sababay inaa mataqaanaa xirmeen marino waaweyn ay xirmeen ayaa sabab u ah shidaalka inta badan markii hore wuxuu iska ahaa mid caadi ah wadamo waxaa waaye wadamada inta badan waddanka wadamo badan ay kasoo galaan oo meelo badan ka kala yimaado ayuu ahaa marka hadda sarawkac weyn ayaa ku yimid waxaana mataqaanaa sabab u ah inay xirmeen marino badan oo ugu horeeya mataqaanaa marinkan hadda oo iiraan ay sheegtay inay xirayso hormus hab ugu weynaaday marino kale intuu xirana way jiraan sidaas ayaa mataqaanaa qiimaha uu sare u kacay qiimaha hadda waa waxaa waaya bisiinka literkii waa hal dollar waxaa waaya naftada ayadana literkii waa dhibic sagaal fuustada waxaa waaya bisiinka laba boqol iyo toban waaye waxaa kordhay soddon dollar ayaa kordhay ilaa labaatan iyo shan dollar ayaa kordhay ilaa labaatan iyo lix qiimaha waxa waaye waa la fahmayaa dadkii iibin jiray yacni inuu kor u kaco ku yimid sidoo kalenta naftada fuustada waxaa waaye boqol iyo sagaashan dollar waxay gaaraysaa halka markii hore ay ahayd waxa waaye boqol toddobaatan iyo shan ay ahayd intaa korortina waa laga dareemi karaa waxa waaye saameyn aada u weyn ayaa mataqaanaa waxaa kusoo korortay shidaalka shidaalka maalmihii u dambeeyey oo weliba waxaa waaye dagaalkan oo saameyntu ku yeeshay oo isbuuc socdo ayuu sarakac oo ku yimid haddii uu sii socdana oo sii kici karaa oo waxaa waaye meel sare ayuu sii gaari karaa qiimaha hadda iibino shidaalka liiterkiisa waa hal doolar naftada liiterkeeda waa dhibac sagaal fuustada bensiimka waxaa iibinaa laba boqol iyo toban naftada fuustadeeda waxay gaaraysaa boqol iyo sagaashan halka markii hore ahayd boqol todobaatan shan dollar markii hore ee bajaajliyada sidoo kalena motofecomka saddex mar afar mar ayay wax naga iibsan jireen yomidii maalin kasta laakiin hadda maxaa jira hal mar ayay wax naga iibsadaan oo keliya marka saameyntaas ayuu nagu yeeshay sarokaca laga dareemayo qiimaha shidaalka suuqyada magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa imaanaya xili bariga dhexe uu ka ogan yahay dagaal kaas oo u dhexeeya iiraan iyo israa'iil